tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa la gaarsiiyey magaalada kismaayo oo waayadii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen tirada dadka uu soo ridanayo cudurka covid sagaal iyo toban tallaalka iyo deeq kale oo la xiriirta la dagaalanka abaaraha waxaa warbixintan nooga soo diray waryahayaga kismaayo aadan maxamed salaad aadan kismaayo iyadoo maalmihii ugu dambeysay cudurka covid sagaal iyo toban uu saameyn ballaaran ku yeeshay dadka ku nool guud ahaan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo islamar ahaantaana ay jireen abaaro baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa si dhammaan arrimahaasi wax looga qabto waxaa magaalada kismaayo u yimi wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya aadam cabdulmawla iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa maamulka jubbaland ku wareejiyey daawada talaalka cudurka covid sagaal iyo toban iyadoona durbadiiba laga daafuray magaalada kismaayo si bulshada oo dhan loo gaarsiiyo gaar ahaana kuwa u nugul cudurka covid sagaal iyo toban sidoo kale xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa maamulka jubbaland ugu deeqay ilaa afar milyan oo doolarka maraykanka ahi si wax looga qabto abaaraha ka jira meelo badan oo jubbaland ka mid ahi wasiirka caafimaadka ee jubbaland mursal maxamed khaliif ayaa sheegay in mudnaanta koowaad la siinayo ee tallaalka dadka u nugul cudurka covid sagaal iyo toban taasoo uu sheegay in ay bilaabayaan maalmaha soo aadan mudnaanta tallaalka waxa aan siinaynaa marka koowaad shaqaalaha bahda caafimaadka dhakhaatiirta kalkaaliyayaasha iyo shaqaalaha kale dowliga ah ee jiidda hore uga adeega bulshadeenna kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada amniga booliskoo kale ciidanka jooga eraboorada iyo meelaha magaalooyinka laga soo galo ciidanka jooga goobaha doomaha iyo maraakiibta kusoo xirtaan adeegayaasha kale ee aas-aasiga ah ee dowladda oo wasaaradaha iyo hay-adaha dawliga oo aan laga maarmin u shaqeeya waxaa kusoo xigi doona oo aan iyaguna siin doonaa dadka waayeelka ah oo u nugul cudurkan waxaa qaybta saddexaad ah oo mudnaanta leh dadka xanuunada kala duwan qaba oo iyaguna u nugul hadduu cudurka ku dhaco madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo goobta ka hadlay ayaa uga mahad celiyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya dadaalka ay ugu jirto sidii wax looga qaban lahaa abaaraha iyo xaaladaha kale ee bini aadamnimo taas oo ay qayb ka tahay sidii loo abuuri lahaa qorsho waara oo lagaga hortegayo xaaladaha noocan oo kalea oo ay ugu horeeyaan abaaraha iyo cudurada oo waayadii u dambeysay saameyn ku yeeshay bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland
wafdiga oo runtii gurmadka inoogu yimaadeen loogu yaboohay lacag afar milyan ah oo eryooyinkaasoo dhan wax looga qabanaya iyadoo bays looga dhigi doono ceelwaaq dhoobley kismaayo iyo luuq runtii waa deeq wanaagsan wakhtigii ay ku habbooneednana soo gaartay aan rajaynayno inay sahal u baxdo waxaan aad iyo aad ugu soo bandhignay baaxadda ay leedahay abaarta ku habsatay deegaanada baaxadda ay leedahay cudurka jira oo maalin walba maalinta ka dambaysa xanuunkii uu sii kordhaya dadna u dhimanayaan waxaan u bandhignay ayaxa iyo dhibaatada uu reebay iyo ilaahay baa ummaddiisa gacantiisa gaarsiin kare ee inuu bani aadamka iskaalmaysan ay xaq tahay uguna mahad celinay socdaalka inugu yimaadeen xilligan adag oo xanuunka uu kala xanibay wax walba iyo niyadda wanaagsan iyo garab istaagga inugu yimaadeen iyadoo mudnaanta koowaad aan siin doonno ceelwaaq in bays weyn laga sameeyo oo koonfurta gobolka gedo dhan dadka ku dhibaataysan iyo waqooyiga jubbada hooseba isku xiri doonta iyo jubbada dhexe halkaas oo maaragtay howlgal muhima aan ka fulin doonno oo aan runtii rabno inay dadkaasu gargaar deg deg ah ka helaan ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo gebagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahinaya sida ay u garab taagan yihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed Our uh, topmost concern at the moment is the looming drought and the fact that uh, uh, it's uh, anticipated that it will get worse before it gets better.
walwalkayga ugu horreeya ee hadda waa abaarta soo muuqata iyadoo la filayo in arrintu ay sii xumaato ka hor intaanay ka soo raynin intaas waxaa ugu horreeya waxaan ka wada hadalnay xal waara oo loo helo caqabadahan soo noqnoqonaya gaar ahaan daadadka iyo abaaraha iyo xanibnaanta maaraynta dadka gudaha ku barakacay oo loo baahan yahay in la helo hab lagu hubinayo ilaalinta sharafta bulshooyinkan lagu hubinayo hab ay bulshada ugu noqon karaan iyagoo helaya nolol wax soo saar leh waxaa kaloon ku faraxsanahay in isla dayuuraddan aan ku keennay tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban oo si weyn ay ugu baahan yihiin bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada kismaayo iyo meelo badan oo jubbaland ka mid ahi ayaa lagu wadaa in maalmaha soo aadan si rasmi ahi loo gaarsiiyo dadka u nugul cudurka covid sagaal iyo toban aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo